أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurati ali cimraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo koowaad ee suuratu aali cimraan ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yastabshiruuna way bishaaraysanayaan kuwaa ilaahay jidkiisa ku dhintay binicmatin ayay ku bishaaraysanayaan nicmo nicmada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad oo ilaahay uu siinayo wa ana allaaha wa biana allaaha alle laa yudiicu inuunan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajrigooda inuunan dayacaynin ayay ku bishaaraysanayaan aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin istajaabuu lilaahi alla ajiibay iyo warasuuli rasuulka ajiibay min bacdi maa kolkii ka gadaalay asaabahum uu asiibay alqarxu dhaawaca iyo dilka markuu asiibay kadib liladiina kuwii axsanuu wanaagga falay oo wanaagga la yimid minhum xaal ay ka mid yihiin kuwaa wattaqow cabsaday ajrun ayaa u sugnaaday ajri ajriga oo cadiimun weynin badan ayaa u sugnaaday aladiina kuwii ayuu ajri u sugnaaday weynin badan qaala lahumunnaasu dadka ay u yidhaahdeen ina annaasa ama aladiina kuwii baa alla ajrigooda uunan dayacaynin inuunan dayacaynin qaala lahumunnaasu dadkii ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad xaqiiqo ahe jamacuu way ururiyeen alrijaala rag ayay ururiyeen liqitaalikum bayna u ururiyeen dagaalkiina yani qad jamacuu way ururiyeen alrijaala bay ururiyeen lakum ay liqitaalikum dagaalkiinay u ururiyeen faqshow cabsada oo ka digtoonaada hum iyaga kuwaa ka cabsada fazaadahum fazaada wuxuu ku kordhiyey cabsigelintaa iyo hadalkaas hum kuwaa wuxuu ku kordhiyey iimaanan iimaan buu ku kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu allah weeyaan wa nicma waxaa wanaagsanaaday alwakiilu almawkuulu ku la tala saarto ileyhi xaggiisa la tala saarto ayaa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi allaahu waaye fanqalabuu way gadoomeen binicmatin bay la gadoomeen nicmo nicmada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday lam yamsashum xaal ounan taabanin suu-un xumaan xaal aynan taabanin waattabacuu waxay raaceen ridwaanallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisay raaceen wallaahu alla duu fadlin fadli ku u saaxiib ah weeyaan fadliga oo cadiimin aada u weynin badan inamaa wax kale ma ahane daalikum kii naas ashaydaanu shaydaan waaye yukhawifu xaal ou cabsi gelinayo kum idinka yacni ou idin cabsi gelinayo owliyaa'ahu biowliyaa'ihi ou idinku cabsi gelinayo owliyadiisa falaa takhaafuuha cabsanina hum iyaga ka cabsanina wakhaafuunii ani iga cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin waxaan ku dhex jirnay marka sida ilaahay u karaameeyey dadka isaga jidkiisa ku dhinto oo marka ay rabbi subxaanahu watacaala ay la kulmaan farxadda ay ku faraxsan yihiin fadliga oo alla siiyey dadkii ay ka tageen oo manhajkoodii ku taagan sida ay ugu farxayaan halkanna alla wuxuu leeyahay yastabshiruuna way bishaaraysanayaan kuwaa binicmatin bay ku bishaaraysanayaan nicmo nicmada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad waxay la macno tahay aayadda liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada oo kale kuwii wanaagga la yimid waxay leeyihiin alxusnaa janno wasiyaada dheeraadna waa leeyihiin oo aragtida alle ay arkayaan aayaddanna sidaas oo kale waayo yastabshiruuna binicmatin min allaahi bay ku bishaaraysanayaan iyo wa fadlin dheeraad intaa wax sii dheer oo aragtida ilaahay ay arkayaan ah wa ana allaha wa biana allaha jumladan marka waa mowdicu jarin binicmatintaasay ku cadfan tahay wa ana allaha wa biana allaha sidaasna waa ku bishaaraysanayaan alleh laa yudiicu inuunan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajrigooda inuunan dayacayninoo wixii ilaahay u ballanqaaday inay aakhiro hayaan oy helayaan oo jannadii ay maqli jireen oo ilaahay u ballanqaaday oo hadday camal falaan in ilaahay uu fadligiisa ku gelinayo tii inaan laga dayacaynin bay yaqiinsadeen markaan awalba waa ogaayeen laakiin markaan macnaha waa yaqiinsan yihiin wa ana allaahana quraa'du u badan tahay kisaa-i baa wuxuu aqriyey wa ina allaha laa yudiicu ajra almu'miniin wa ina allaha marka la aqriyana waa isti'naaf yastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan binicmatin nicmo nicmada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad wa ina allaha allana laa yudiicu ma dayacayo ajra almu'miniina mu'miniinta ajrigooda markaa jumlada jumla musta'nafa ah waayo laa maxala lahaa min alicraab markaa aladiina marka nacti waayo waxaa laga bedelayaa marka ajra almu'miniinadaas wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniina inuunan dayacaynin aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin bay ku bishaaraysanayaan bedel marka waa waa laga dhigi karaa waxaa kaloo bannaan nacti in laga dhigo oo wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniina mu'miniintii oo aladiina kuwii aladiina mu'miniintaas oo istajaabuu lilahi waxaa kaloo bannaan in laga dhigo mubtada laga dhigo liladiina axsanuuna looga khabro ayb jumlada istijaabuu waxay iska noqonaya silatu lmawsuul saddexdaa icraabba waa ku bannaan tahay ayb aladiina kuwii ajrigooda alla inuunan dayacaynin ayay ku bishaaraysanayaan istajaabuu lilaahi alla ajiibay iyo warasuuli rasuulka ajiibay goormay ajiibeen min bacdi maa kolkii kadib asaabahum markuu asiibay ka gadaale alqarxu dhaawaca iyo dilka markuu asiibay kadib marka dadkan la tilmaamayo yeeyihiin oo rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamayo laba tafsiir meelaha ayaa ku jirto kan ugu caansan uu yahay markii abu sufyaan iyo asxaabtiisa markay ay laabteen oo uxud ay ka gadoomeen oo arrawxaa meesha la yidhaah ay gaareen way shallaayeenoo waxay is yidhaahdeen maxaad uga soo tagteen oo nimanka maxaa u dhammaystiri weyseen oo magaaladii aada uga qabsan weyseen oo saasay is yidhaahdeen xoogaa marka waxay yidhaahdeen laa muxamedan qataltum muxamedna ma aydnan dilin marka magaaladii iyana ma aydnan qabsanin kuwii marka carar cararka ahaana waa ka tagteenoo waa iska dhaafteen irjicuu fasta'siluuhum dib u laabta oo hal mar israaciya oo jirid gooya fabalaga dalika rasuul rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam arrintaa nebiga ayaa maqlay oy soo gaartay fa araada markaa nebigu wuxuu doonay an yurhiba alcaduwa cadowga inuu cabsi geliyo oo uu tuso in awood iyo quwo ay weli ku dhiman tahay wayuriihim min nafsihi wa asxaabihi quwatan inuu ka tuso asxaabtiibuu nebiga inay dagaal u kacaan madiine in laga baxo oo nimankaa le abuu sufyaan laga daba tago ayuu amray jamaaco marka asxaabtii ka mida ayaa u kacday oo dhaawicii iyo daalkii iyo nabaradii shalay maalintii markaa yacnii uxud ay ku taallo waa waxaa dhawaaqay marka mid rasuulku uu diray sal l slam xaggiisa ka dhawaaqo alaa laa yakhrujanna macanaa axadun ilaa man xadara yowmanaa bilamsi qof aan shalay nala jooginna ma baxayo yowna raacin ayuu yidhi jaabir binu cabdillaahi keliya ayuu ogolaaday nebiga sal l l slam oo aan uxud ka qeybgelin oo aabbihiina uu ku dhintay oo meeshaa uu ku shahiiday aabbihii oo aabbihii uga tegay gabdho isaga markaa jaabir la dhashay jaabir baa marka keliya unbuu nebigu ogolaaday sala allahu calayhi wasalam inta kale waxa ay ahaayeen dadkii dagaalkii uxud shalay la socday way socdeen markaa sidaa ayaa lagu baxay isagoo cadowgii cabsi gelinayo iyagana marka yacni gadaashoodana uu ku baxay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo طalxa iyo zubayr iyo sacad iyo saciid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo ibnu mascuud iyo xudayfatu bnu lyamaan abu cubayda ilaa iyo toddobaatan nin ayaa raacday nebiga sal l slam ilaa ay gaareen xamraa lasad meesha la yidhaahdo oo madiine u jirta sideed sideed mayl u jirto halkaa markii ay gaareen ayay wax soo waayeen abu sufyaanna waa iska tegey maka xaggeedu iskaga iska aaday xoogaa marka waxyaabo uu ka cararay iyo tijaaro meeshaas marka xoogaa ganacsi meeshaa yaallay iyo waxbay kasoo heleen oo ay kasoo tijaaraysteen way soo laabteen marka madiinay kusoo laabteen cadowgii oo ka quustay inuu magaaladii dib ugu soo laabmo dagaalkaa marka xamraa-ul asad la magac baxay ee uxud maalmo keliya uun ka dambeeyey isniintii meelahaas uu baxay uxudna waxay dhacday jimcihii axaddii ama isniintii ayuu nebigu marka dagaalkaas xaggi xaggaa uu aaday marka qisadaas waaye waxa marka aayaddu ay ka hadlayso aladiina istajaabuu lilaahi warasuuli min bacdi maa asaabahum lqarxu waa dadka dhaawaca iyo shalay uu asiibay oo nebiga raacay sala allahu calayhi wasalam macno kalena marka waa tilmaamaan laakiin tanaa mashhuur ah ayb aladiina kuwii ajrigooda inuunan dayacaynin istajaabuu lilaahi alla ajiibay warasuuli rasuulka ajiibay min bacdi maa kolkii kadib asaabahum ou asiibay yacnii markuu asiibay ka bacdi alqarxu dhaawaca markuu asiibay ka gadaale iyo dhibaatada markay asiibtay kadib meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dee saxaabada dadaalkooda iyo diinta siday dhab uga ahayd oo weliba khulafaa uraashidiin iyo cashara almubashariin iyo dadkii saxaabada magacyadan hadda magacyadooda aan sheegnay say diinta dhab uga ahayd waayo iyagoo dhaawacii ku yaallo oo daalkii iyo nooggii iyo dhibkii uu haysto mar haddii nebigu uu yidhi hala soo baxo meel marka arrintii marka inay nebigu amarkiisa meel uga leexdaan waa ku dhici waayeenoo iimaankoodii baa ka celiyey sidaasay marka kusoo baxeen allana arrinkaabuu ku ammaanayaa kuwaas marnaba ajrigooda ilaahay ma dayacayo ajrigooda marka lama dayicinoo fi dunyaa laguma dayicinoo qur-aan la akhrina ayaa kasoo degay oo mowqifkooda mowqif shariif ahoo lagu ammaanay buu noqday ilaa qiyaami saaca qur-aan la akhriyo ayuu rabbi ugaga hadlay aakhirana waa midaan allah uu tilmaamayo fadli iyo dheeraad ayuu allah subxaanahu watacaala u siina liladiina kuwii axsanuu wanaagga falay oo wanaagga sameeyey waxaa u sugnaaday minhum taan marka laba macnaba laba macnaba marka minta waa ku bannaan tahay oo macno waxaa weeyaan in laga dhigo tabciidiya oo markaa dee bacdi gaar ah miyaa gaar marka maxaa loogu ti weliba kuwa ixsaanka badan alla ka cabsiga badan in la yiraahdo laakiin tafsiirkaas fiihi maa fiihi waayo aladiina istajaabuu lilaahi warasuuli lama kala reebine kulli waa wada leeyihiin fadligan calaa haadaa marka minta bayaaniya in laga dhigaa waa fiican tahay marka liladiina kuwii axsanuu wanaagga falay minhum oo iyaga ah kuwan lasoo sheegay ah ayaa la dhahayaa marbayaaniyadu marka ay tahay wattaqow cabsaday saasaana fiican tabciidiyadu war la-aan ma aha haddii tabciidiya laga dhigo wattaqow cabsaday ajrun ayaa u sugnaaday ajri ajriga oo cadiimun aada u weynin badan abu hureyra wuxuu nabiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey xadiid bukhaari fii kitaabi الtowxiid uu ku wariyey alimaam muslimna fii kitaabi اlimaara min xadiidi abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaal takafala allahu liman jaahada fii sabiilihi ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday qofkii jidkiisa ku jihaado laa yukhrijuhu min beytihi gurigiisa uunan ka bixinaynin ila aljihaadu fii sabiilihi jihaad maahay wax kale gurigiisa uunan ka bixinaynin oo ilaahay waddadiisa uu ku jihaadayo wa tasdiiqu kelimatihi rumayn ou kelmadda alla rumaysan yahay un ay bixinayso allah wuxuu u kafaalo qaaday an yudkhilahu ljanna inuu ilaahay janno geliyo ow yurjicahu ama uu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa uu kusoo celiyo aladii kharaja minhu ou ka baxay maca maa naala min ajrin waghaniimatin wixii uu gaaray ee ajri iyo haniimana lala qabo xadiid kalena wuxuu ahaa waladii nafsii biyadihi laa yuklamu axadun fii sabiili اllah qof lama dhaawaco ilaahay jidkiisa laguma dhaawaco wallaahu aclamu biman yuklamu fii sabiilih ilaahay baa og qofka jidkiisa lagu dhaawacee jumladan marka muctaridada halkan soo gashay waxay ku tusee dadkan jihaadka ku jiro ilaahay baa niyadooda yaqaano markaasuu wuxuu leeyahay qof laguma dhaawaco ilaahay jidkiisa ilaahay baana og qofka dar alla u dagaalamayo jidkiisa lagu dhaawacayee ilaa jaa-a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanayaa wa jurxuhu yahcabu daman iyadoo jirkiisu dhiig yani iyadoo jirkiisu ou burqanaayo daman dhiig ahaan allownu lownu dami midabku waa midab dhiig waalriixu riixu lmiski caraftuna waa caraf miski axaadiid marka macnahaasoo badan baa jirto uu ka mid yahay yacni labada xadiidba ay ka mid yihiin marka qofka ajirigiisa inaan laga dayacaynin ayay axaadiidtuna tusayaan maca alaayati aladiina qaala lahum nnaasu aladiina kuwii alle inaanu ajrigooda uunan dayacaynin bay ku bishaaraysanayaan kuwii qaala lahum nnaasu dadka ay u yidhaahdeen annaasudan hore waxaa loo jeedaa qisadan marka ama aayaddan iyada waxay ku timid sida nucaym ibnu mascuud baa loo jeedaa fii qowli mujaahid wayacni annaas macnaha nucaym ibnu mascuud baa loo jeedaa mujaahid iyo cikrima sida ay fasirayaan marka waa min alcaami aladii uriida bihi اlkhaas annaas waa lafdi caama laakiin qof gaara hadda laga wadaa ninkaa marka nucaym ibnu mascuud baana loo jeedaa qur-aankuna waa ku badan tahay annaas inta la cabiro dad gaara in laga wado am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi iyo kala ka mida marka am yaxsuduuna annaasana nabiyullaahi moxameda markaas laga wadaa yahuuddu ma dadkay xasdaayaan wixii ilaahay siiyey dadka ay moxamedan waaye sala allahu calayhi wasalam halkan marka hal qof ayaa loo jeedaa marka tafsiirka marka cikrime iyo mujaahid iyo awataan marka iyadana marka waxay ahayd baa la yidhaahdaa markii uxud ou ka laabtay abu sufyaan isagoo iska sii socdo ayuu wuxuu arkay nucaym ibnu mascuud markaasuu intuu wax siiyey buu wuxuu yidhi waxaana qaado orodoo u tag moxamed iyo asxaabtiisa waxaa ku tiraahdaa waa soo socdaan abuu sufyaan hadduu ciidan idiin aruurinaa tiro badan sidaas ku baqdin geli orod bax waana sii socdaayo makow iskaga socdaayo wuxuu rabaa in la argagax geliyo mu'miniinta uu argagax geliyo taasaa marka laga warramayaayo aladiina qaala lahum nnaasuda horena waa nucaym ina annaasana waa abu sufyaan tafsiir kale ibnu isxaaq iyo jamaaco kale iyaga waxay leeyihiin araada binnaasi rakba min cabdilqays ee markii uxud la kala rogmaday baa sanada dambe la ballamay haddana bad waxaa lagu ballamay marka mawcidunaa fii badrin suqraa ama yacni waxaan ujeedaa badri yacni waxaa la ballamay waqtigaas meel yacni waxay ku ballameen beder kadib ayaa marka abu sufyaan waxaa u muuqatay inuunan dagaalamin si marka uu iskaga dhiga de inaanu baqin ayuu dad sii socdo madiino xaggeeda ku socdo ayuu dhowr owr u raray markaasuu wuxuu ku yidhi ordaha oo madiine markaad maraysaan abuu sufyaan ciidan badanuu soo wataa ku dhaha marka ina annaasa qad jamacuu lakum aladiina qaala lahum nnaasu calaa qowli bni isxaaqna in lagu fasiro wafda nimankaa yani waxaan ujeedaa qoladaa reer cabdilqays oo xaggaas ku socotay in laga wado labadaas macnaba marka waa uun isku ma isdiidayaan aladiina kuwii ajrigooda alla ina inuunan dayacaynin ayay ku bishaaraysanayaan qaala lahum nnaasu dadkii ay ku yidhaahdeen oo nucaym ibnu mascuud kuwii uu ku yidhi ina annaasa dadkii abu sufyaan waay annaasadan dambe abu sufyaan yacnii dadkii qad jamacuu way ururiyeen alrijaala raggii bay soo ururiyeen ciidanay ururiyeen dadkii lakum liqitaalikum idinka dagaalkiinayna u ururiyeen dartiis ee fakshawhum ka cabsada fainahu fainahu laa taaqata lakum bihim tabar uma haysaane wuxuu soo wada abuu sufyaan ma ogidiine tabar uma haysaane meel daydayda oo iska carara oo wax raadsada dadku marka brobagandada iyo iscabsigelinta iyo qofku wuxuunan ahayn inuu isaga kaa dhiga iyo dagaalka marka de wax kamida waayo isaga laftiisa abuu sufyaan marka hadda isagoon dagaal rabinba wuxuu iska dhigayaa nin ciidan meel ku og nacam ayb sidaa marka kuwii lagu yidhina alla ajrigooda ma dayacaayo fazaadahum fazaada wuxuu ku kordhiyey waxaa marka yacnii lagu yidhi hadalkan lagu yidhi iimaanan hum iyagii iimaanan iimaan buu ku kordhiyey yacnii fazaada maa asaabuu fiihaa yani waxaan ujeedaa fazaada wuxuu ku kordhiyey oo ku siyaadiyey warkaasi hum mu'miniintii kuwan la ammaanayo oo alla ajrigooda ounan dayacaynin hadalkaa iimaanan buu ku kordhiyey iimaan ayuu u kordhiyey marka iimaanku inuu ziyaado uu nuqsaamo haddii ziyaado uu aqbalo nuqsaanna dabcan inuu aqbalayo ayaa laga qaadanaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu allah waaye wa nicma waxaa wanaagsanaaday alwakiilu almawkuulu ilayhi ku la tala saarto almaqsuusu bilmadxi kan marka ammaanta lagu gaari yeelayo huwa waayo ay allaahu allah ayb marka xadiidkii bukhaarina wuxuu ahaa min xadiidi bni cabaas xasbuna allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar ibraahim ayaa yidhi markii dabka lagu tuuray wa qaalahaa muxamedun muxamed ayaa yidhi xiina qaala lahu nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum kelmadan marka xasbuna allah wanicma alwakiil ibraahim ayaa yidhi markii dabka lagu tuuraayey moxamed ayaa yidhi markii sidaan lagu yidhi oo dadkii ciidanay idin ururinayaane cabsada xasbuna allah wanicma alwakiil buu yidhi marka ereygan marka ama jumladan naxtigana lagu yidhaha alxasbalatu waa kelimaadka marka ilaahay lagu kaalmo weydiisto oo isticaano waaye waa kelimatu isticaanatin kelimad ilaahay kaalmo lagu warsanayo waa kelmad marka aada u qiimo badan oo adkaarta subaxdii iyo galabkii iyona bacdi riwaayaat ayaa soo arooray xasbiya allah wa nicma alwakiil in la akriyo dhowr jeer xasbunaa ka nagu filan allaahu allah keliya oo xasbiga iyo kaafigu alla unbaa leh ma la dhihin marka xasbuna allahu warasuuluhu iyo lama dhihin ilaahay rasuulkiisaa nagu filan waayo mar haddii dagaal iyo cadow iyo badbaadadii iyo la rabo badbaada ilaahay unbaa leh ilaahay unbaa wax badbaadi kara subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa marka lagu yidhi fii suurati towbana wa qaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu inaa ila llahi raaqibuun xasbiga iyo raqbada ilaahay keliya unbaa loo tiiriyey alraqbatu ila llahi waxdahu ilaahay xaggiisa unbaa la damcaa bis ilaa wax walba isagay gacanta ugu jiraane kaafintana ilaahay keliya lagu gaaryeelo waqaalu yani xasbuna allahu unbaa aayaddaana lagu yidhi taasna lagu yidhi sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluhu iitaaga iyo waxsiinta iyana alley rasuul waa waa la tilmaamay waayo de rasuulku wax waa bixinaayo maalkii isaga loo xil saaray inuu qaybiyo waa idin siinaa marka qanaa'imta iyo la qaybinayo marka alraqbatu waalxasbu xag alla unbaa loo tiiriyey wal-iitaa'una maadaama maal iyo waxbixin ay tahay dee nebigu maal bixin waa leeyahay wax waa bixi karaa shay walbaa marka wuxuu le xadkiisii ayaa loo yeelay towxiidkana meeshaas sida nebiga qalbigiisu alla ka yacni tala saarashada ugu weyn tahay alleh ayaa aayadda laga fahmaa waana in looga daydo oo marka mashaakil iyo dhibaato ay jiraan dadka muslimiinta inay kelmaddan qabsadaanoo xasbuna allahu wanicma alwakiil ay yihaahdaan waayo nebigaba xaaladda markay ku adag tahay sidaanuu dhihi jiray nebiyullaahi ibraahimna sidoo kale fanqalabuu way gadoomeen binicmatin bay la soo gadoomeen nicmo nicmada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ibnu jariir wuxuu yidhi bicaafiyatin caafiya min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay lam yalqow bihaa caduwan cadow lama kulmin markay socdeen oo xamr ilaa xamraa al asad ay gaareen wax cadowa waa la waayoy abuu sufyaan waa iska tego waa iska cararay maka ayuu iskaga laabtay cadow waa soo waayeen taas horta waa nicmo inuu ilaahay caafiyey oo dagaal uu ka badbaadiyey oo da dagaalka inaad ka badbaaddo adoo caafimaad qabo oo guuldarro aynan ku haysanin waa nicmo waradda allahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayraa wakafa allahu lmu'miniina alqitaal ilaahay mu'miniinta dagaal waa ka kaafiyey nicma ilaahay aayaddaas uga dhigay tanna sidii oo kale wa wa fadlin dheeraadna waa siiyey oo tijaaro iyo ribix iyo ayay soo heleen oo meesha suuq baa ku yaallayo intay xoogaa waxdhi wax ka ganacsadeen ayaa iyagoo tijaaro iyo ribix lasoo laabtay iyo dagaal iyo cabsi la-aan ayay lasoo noqdeen iyo ribixaas ayay lasoo laabteen lam yamsashum xaal ounan taabanin suu-un xumi xaal aynan taabanin marka jumladan lam yamsashum waa jumla xaaliya waaye lamtu inkastoo ficilka mudaaric maadi ay u bedesho uma baahna waaw in la geliyo oo damiirka ku jira unbaa raabit ugu filan lam yamsashum fanqalabuu waawdaa laga xaaleynaya marka maxaa isku xiraayo xaal xaalada jumladan xaalada ay saaxibulxaalka damiirkan humta oo waawdaa u noqonayaa isku xiraayo lam yamsashum xaal ounan taabanin iyaga waxay soo gadoomeen iyadoo ounan taabanin suu-un wax xumi ah aynan taabanin watabacuu laba laba icraab baa ku jirtao fanqalabuu in lagu cadfo fanqalabuu binicmatin ay la soo gadoomeen watabacuu waxay raaceenna in la yidhaahdo waxaa kaloo bannaan watabacuuda in iyada lafteeda xaalo laga dhigo oo lam yamsashumta lagu cadfo wtabacuu walxaal qad itabacuu la yihah marka ilaa ficilkan maadigaa isaga waxaa loo soo qadaraa qad labadaa icraabba waa ku bannaan tahay watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi ilaahay raalli ahnshihiisana waa raaceen nicmona waa la soo gadoomeen rido ilaahayna waa raaceen oo amarkii allayba qaateen wallaahu alleh duu fadlin fadli ku u saaxiiba waaye fadliga oo cadiimin aada u weynin badan oo taa marka yacni daacadii alleh iyo daacadii rasuulka inay raacaana wax weyn ah wadalika anahum qaaluu waxay yidhaahdeen hal yakuunu hada gaswan arrintan maa duulaan ah bay dhaheen cadow ma soo arkin waa iska soo tijaaraysanay arrintan iyadaa miyaa duulaan ah fa acdaahum allahu alla marka wuxuu siiyey iyagoon dagaalamin hawaaba algaswi dagaal ajarkiis ayuu siiyey wa radiya canhum waana ka raalli noqdeen wallahu a marka qofku yacni sida uu u iltizaamo axkaamta ilaahay iyo sida uu daacad qalbiga uga yahay ajrigii iyo wixii uu ka heli lahaa ficilka mar haddii qalbiga daacadnimo ay ku jirto jirkii yacni iraadadii wixii qalbiga ku jirayna la dabaqay xataa haddaad dagaalkii iyo ficilkii aad gaari weyso ilaahay ajarkii waa kugu siinaa sida hadda meeshanba ka muuqato inamaa dalikum shayطaanu inamaa inamaa wax kale ma ahane dalikum kii naas ashayطaanu shayطaan waayo kii naas ayb ishaaradii marka maxay u laabanaysaa waxay u laabanaysaa marka ishaaratan ilى الrakbi الmuhabiti wamaa qaaluuhu lakum haddaan saa u celin inamaa wax kale maahane daalikum kuwii naas oo warkaas abuu sufyaan ka soo qaaday oo idinka idin cabsi gelinayo ashaydaanu qowlu shaydaani waayo kaas shaydaan warkiis waay ayb amase inamaa wax kale ma ahne daalikum kii naas idin waswaasinayo ashaydaanu shaydaan waaye yukhawifu xaal ou cabsi gelinayo khawafa khaafa markay iska tahay hal mafcuulay qaadataa tadciifkuna marka mafcuul labaad tacadi bou sameynaa mafcuul labaadow ayaa ayay tadciifku marka mafcuul labaadou u gudbina marka yukhawifu laba mafcuulay saa ku qaadanay kan koowaad waa muqadar ay yukhawifukum xaal ou idinka idin cabsi gelinayo wliyaaahu mafcuulkii labaad waa biwliyaa'ihi ou idinku cabsi gelinayo shaydaanku owliyadiisuu idinku cabsi gelina macnuhuna marka waxa uu yahay owliyadiisu de waxaa weeyaan shayaadiinta iyo gaalada iyo waxyaabaha weynaa ayb oo yakhaafu lmu'mina bilkaafiri mu'minkii ayuu gaalka ku cabsi gelina ayb inamaa wax kale maahane dalikum kii naas ashaydaanu shaydaan yukhawifu xaal ou cabsi gelinayo kum idinka awliyaahu isagoo idinku cabsi gelinayo waayo kaas jumlada marka daalikum taasaa laga xaaleynaa khilaafkii marka de mubtaduhu waxma laga xaaley karaa iyana meesha waa ku jiraa laakiin ismiga ishaarada oo hadda mubtadaha ah ayaa waxaa ka meeshaa waxaa ku jira oo kasoo dhadhamaya ficil daalikum macnaha waxay tahay aladii yushaaru ilaykum waxa la idiin ishaaraya yushaaru ilaykumna ficil macnihiisaa ku jira soo maha marka xaalo caamil waa u noqon karaa marka soo saa ayb amase inaad tiraahdidba inamaa wax kale maahane daalikum kii naas ee ashaydaanu shaydaan aad ka bedeshid yukhawifu waa idin cabsi gelinayaa wliyaaahu yacni yukhawifu uu cabsi gelinayaa kum idinku idin cabsi gelinaa wliyaahu biwliyaa'ihi buu idinku cabsi gelinayaa haddaba falaa takhaafuuha cabsanina hum iyaga ha ka cabsanina wakhaafuunii aniga keligay iga cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniintihiin aniguun iga cabsada haddaad ballanqaadkayga iyo gargaarka aan idiin ballan qaaday aad rumaysan tihiin aniga un iga cabsada qiraaada marka ubay bnu kacab baaba waxay ayd yukhawifu lmu'miniina bilkaafiriin mar walbana taasi marka waa jirtaa oo isaga dadka owliyadiisa ee gaalada ayaa quluubta dadka uu ku weyneeyaa oo nimankaas sidaas waaye laguma dhaco waxaasay leeyihiin sidaas waaye tira aanay badan yihiin taya ahaanay badan yihiin waxaas buu qalbiga uga buuxinayaa qofka muuminkaa imtixaanay u tahay marka hadduu wasaawistaas intuu iska dafciyo iska riixo ilaahiisa aamino xaq buu ku dagaalamaya iyo laqdabo iyo uu iska dhaafo isaga un baa ka guuleysanaya ayb marka waxba ha ka cabsanine wakhaafuuni anigu un iga cabsada khawfka marka wakhaafuuni in kuntum mu'miniina lada haddaad mu'miniintiin aniga iga cabsana khawfku marka waa camal qalbi ah oo siri ah waay khawfu siri marka in ilaahay cid kale lala lagula simaa ma banaana khawfku isagaa marka wuxuu noqonayaa dhowr nooco khawfka cibaadada ah oo ilaahay lagu caabudo waa inaad qalbigaaga dhexdiisa wax asbaabtii uu kugu dhibi lahaa ay maqan tahay oo qeyb adiga kaa ah oodan u jeedin inaad ka cabsato shirki waay wax marka hadda aadan u jeedin asbaabtii oo wax kugu dhibi lahaa ma aragtid haddana waa ka cabsanaysaa taas ilaahay unbaa leh soo maha waayo ilaahay innaga hadda ma arkayno uma jeedno laakiin waa ka cabsanaynaa cadaabkiisaan ka baqaynaa ciqaabkiisaan ka cabsanaynaa macsi markaan samayno inuu naga aargoosan karaan ka cabsanaynaa waxyaabahaas oo dhan marka ilaahay baa leh ee laakiin khowfka dabiiciga bani aadamka shirki maahan kaas khowfka dabiiciga maxaa ka mid a adigu inaad bahal ka cabsato qof marka asbaabtii uu kugu dili lahaayo xabadiibuu haystaa madficiibuu haystaa tooreydibuu kugula soo kula soo aaday haddaad ka carartood ka cabsato macnaheedu maahan inaad gaalowday oo ilaahay aada la wadaajisay keyrkiis cibaado aad la wadaajisay leanna midkan waa dabiici allah kugu abuuray wax dabiiciyana ilaahay kugu ciqaabi maayo waayo taa ambiyada ilaahay baaba laga sheegay fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab nabiyullaahi muusa waay soo mahan laakiin qoofka shirkiga ah waa kee wax aadan u jeedin baadba ka cabsaneen jinnigii baad ka cabsanaysaa ma arkaysid eewaxaad ka cabsanaysaa duul aan la ogeyn oo beri hore dhintay ayaad ka cabsanaysaa waxaad is leedahay war haddii aad wixii aad awal u sameeyi jirtay haddaad ka tagto armayba hurdada kugu yimaadaan ay ku dhibaan oo aad ka harsan weysaayood ka noolaa weysaa oo maalka uu kaa baaba-a adiga dhan cabsi ayaa kugu jirto cabsidaasi waa shirki ilaahay baa leh taas axad marka qeyb looga cabsado waa allah oo keliya labadaas khawf marka in la kala saaro haddii markaa dhow midka kale iyo kan ay isku darmaan meeshaa marka dee towxiidkii iyo shirkigii in la kala fahmi waayo ayaa ka imaanayso dadka qaarna waa arkaysaa salaad ma dukanayaan ilaahay kama cabsanayaan yacni salaad ma dukanayaan rabbina kama baqaayo caawa in hurdada loogu yimaado ka cabsan maayo allihii weynaaba u caasinayaa wax cabsiya ugama jirto waxaa laga yaabaa dad isaga markaa uu owliye u haysto amaba hadday doonaanba owliye ah laakiin isagu un uu iska dhaadhiciyey sida uu isagu aaminsan yahay haddii uu ka leexdo inay dhibi karaan dheef iyo dhib inay u keeni karaan uu aaminsan yahay dhibkoodu ka cabsana mana u jeedaan asbaabtii dhibka meeshii ma yaallo qofka noocaa cabsidaasoo kale cabsanaayo waxaan leenahay marka cabsidii ayuu ilaahay keyrkii la wadaajiyay tii ilaahay lahaa ayuu makhluuq la siiyey taa marka in aada loo loo fahmo wakhaafuunii iga cabsada in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin aniguun iga cabsada sidaasoo alla leeyahay walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri inahum lan yaduruu llaha shay-a walaa yaxzunka yownan ku murug gelinin nebi moxamedow aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegayo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda kuwa u degdegayo ee yaqacuuna kuwa ku dhacayo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda kuwa ku dhacayo yacni haka murugin oo waxba murug yaanay kugu dilin inahum iyagu lan yaduruu lan yaduruu dhibi maayaan allaha alle shay-an waxba u dhibi maayaan alle yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa anlaa yajcala inaanu u yeelin lahum iyaga inuusan u yeelin xadan wax dheef ah fil aakhirati aakhirada dhexdeeda inuunan u yeelin buu alla rabaa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan baa kuwa u sugnaaday ina aladiina kuwa ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada kuwa iibsaday biliimaani iimaanka ku iibsaday oo iimaankii iska bixiyey oo gaalnimo soo qaatay lan yaduru llaha dhibi maayaan alle shay-an shay shayna ku dhibi maayaan alle walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayaa kuwa u sugnaaday aayaddan marka akharu lmufasiriin waxay leeyihiin munaafiqiintaa loo jeedaa kuwan gaalnimada u degdegayo waxba haka welwelin oo haka murgin xarafkan walaa yaxsunkana naafic wuxuu aqriyay meel walba uu ku yimaado walaa yuxsinka ilaa marka laga reebo qowluhu tacaala laa yaxsunuhum اlfazacu اlakbar fii suurati اlanbiyaa laa yaxsunuhum bau meeshaa aqriyay oo meeshaa laa yuxsinuhum ma aqrinin inta kale xarafka sidan oo kale ah naafic walaa yuxsin wuxuu aqriyey axsana ayuu ka bixiyey awalaa yuxsinka aladiina marka axsana yani walaa yaxsunka iyo walaa yuxsinkana farqiga u dhexeeya waad garan kartaano walaa yaxsunka hulaathi waayo xasana xasina xasina yaxzanu yaxzunu axsana marka laga bixiyana maxay noqonaya yuxsinu afcala yufcilu waa markaa macna ahaanna marka waa un isku mid walaa yuxsinka marka la yidhaha mid murugsan yaynan kaa dhigin waay macnaha yaynan kaa yeelin adiga kuwa murugsan ilaa afcala tasyiir waa ka imaadaa macnaheeda nam xagga macnaha nam walaa yaxsunka marka la yidhaahdana haka murgin waayo adiga nam ibnu jariir marka wuxuu yidhi mujaahid waxaan ujeedaa yani ibnu jariir uu wariyey can mujaahidin walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin kufru aladiina yusaaricuuna kuwa degdegayo ilal kufri u degdegayo gaalnimadooda yaynan ku murug gelinin wahum lmunaafiquuna ayuu yidhi waa munaafiqiintana kuwaas mujaahid sidaasuu ku fasiray macnuhuna wuxuu yahay ee yatawagaluuna fiihi meeshaa yusaaricuuna tadmiin baa ku jiro waayo saaraca ilaa baa lagu gudbiyaa nacam sida caadiga yusaaricuuna ilal kufri in la dhehey ahaa lehe lama dhihina fil kufri baa layidhi tadmiin baa ku jiro oo imaa waxaa la tadmiininayaa yatawagaluuna kuwa ku xeel dheeraanayo ama yaqacuuna baa la tadmiininayaayo walaa yaxsunka aladiina ee yaqacuuna fi lkufri yaqacuuna kuwa ku dhacaya fi lkufri gaalnimada dhexdeeda yusaaricuunada marka tadmiinkaabaa ku jira sidaas baa marka fii loogu tallaabiyey ee yatawagaluuna fiihi kuwa dhexgalayo ku xeel dheeraanayo wayacjaluuna ilaa idhaarihi kuwa u degdegayo kufriga muujintiisa wa ta'yiidihi xoojintiisa waalcamali bihi iyo in lagu camal falo cinda sunuuxi lfuras tafsiirkan balfeeri marka yacnii kuwa gaalnimada u degdegayo oo gaalada ayidayo taageerayo mabaadi'dooda ku taageerayo kuwa gaalnimada ku camal falayo goormay ku camal falaan cinda sunuuxi lfuras markay fursaddu siiso mar allaale markay fursad arkaan gaaladay taageerayaan markay fursad arkaan mabaadi'dii gaalada diintii ay ku baa inay ku baabi'iyaan ay rabaan ayay kala shaqaynayaan waxaad arkaysaa marka dad badan oo takhdiidaadka ay gaalada qorshaha ay gaalada dhigatay oo ay diinta kula dagaalamayso dad kala shaqeeyaa jiro mushaar saas kuqa ku qaadanaya marka arrintaa maxay noqonaya takhdiid qorshe diin lagu baabi'inayo qof inuu kala shaqeeyo nin diinkii alla baabi'inayo inuu kala shaqeeyo kaasi diin ma aaminsana waana ku gaaloobaa qodob waayo kaas waxa uu qaadanayana waa bakti suxti iyo xaaraan unbuu daldalhan meelaha noocaas marka shaqo lagama doonto meesha noocaas oo kalena qofka inuu wax ka raadiyaa aaday khatar u tahay waa iimaan la-aan waayo diin aada rumaysan tahay diin u rumaysan tahay in salka loo rujiyo inaad adigu ikhtiyaarkaagii aada markaa yacni aada kula shaqayso aaday u foolxun tahay dadka muslimiinta marka waa inay iska ilaaliyaanoo caada qaatannimo heerkaas gaartay oo diinka kaa bixinayso waa inaad iska ilaalisaa waxaana ugu xun weliba inaad magac diin ugu adeegto magac diin kuwa ugu adeegaa ugu sii foolxun weliba adduunyo maalmo ay joogayaan qaar laga yaaba weliba in cumrigoodii cumrulqaalib inay ku jiraan yaaba laga yaabaa inta uu adduunyada cunayaaba wax aada u yar ah marka iimaanka qaaligaa in arrintaa iyadaa looga taga ma ahan waa in aada iyo aada looga fogaado ayb wuxuu leeyahay marka wayacjaluuna ilaa idhaarihi wa ta'yiidihi waalcamali bihi cinda sunuuxi lfuras markay fursaddu soo baxdo wayaxrisuuna waxay ku dadaalayaan calaa ilqaa'ihi inay ku ridaan gaalnimada fii nufuusi innaas dadka cawaamta ah yacnii nufuustooda inay gaalnimada ku ridaanna waa u degdegayaan marka ibnu jariir yani macnahaasa waaa waxaa tilmaamayo saaxibu taxriir watanwiir meeshaas marka wailqaa'ihi fii nufuusi اnnaas gaalnimada dadka cawaamta qalbigooda in lagu tuuro shaqo waxaa weeyaan munaafiqiin iyadana waqtigaana ama waqtiyadan dambena aaday u badanee waxaas waxaana ugu daran dadka muslimiinta diintooda ka shaki geliyo oo haddana iskaga dhiga dad wadaaddo ah iskaga dhiga nacam dad marka waxaa jira de u taagan oo kuwaan sheegayna maalmo dhaweydoo kale oo iyaga marka yacnii axaadiidtii shaki ka gelinaya dadka bukhaariga iyo muslimka dhahaya waa iska khuraafaad qur-aankii aayadihiisii dadkii ka shaki gelinayo dadka noocaas oo aslul islaam ummadda shaki uga tuurayo quluubtooda ugu tuurayo ee haddana inta koofiyado soo gashto iyo cimaamado soo gashto oo dadku ay u maleeyaan shiiqaas sheikh hebela la yidhaahdaa iyo dhahayo oo ayagu inay muslimiin yihiin dadka iskaga dhigayo waxa baahinayo wararkoodana ay yihiin dad gaalnimada caddaystay yacnii qanawaad ama yacnii bogag gaalnimada bannaanka dhigtay oo caddaystay ayaa waxyaabahaas dadka ku dhex ayaa baahinaya kuwayaalka noocaas oo kale aayaddan waa soo gelayaan leanna macnahan fursad markay helaan oo ay ogaadaan cid waxyeelaysa inaynan jirin ayay bud la soo dhahayaan nifaaqii iyo munaafiqnimadii markaasay asxaabta aflagaadaynayaan rasuulka xaaskiisii bay aflagaadaynayaan oo munaafiqad waayay leeyihiin caaisha radia allahu canha abuu hureyre abuu saciidin alkhudri anas bnu malik yay waxay ku sheegayaan nifaaq iyagaana munaafiqiin ah ramatnii bidaa'iha fansallat daday ku tuurayaan ilaahay nifaaq ka beri yeelay nebiyullaahi moxamed inuu ag fadhiyo xaas inay u ahaato qof mu axad munaafiqa oo heerkaas marka yacni khiyaano la khiyaanaa ay gaarto aaday khatar u tahay mana la dhihi karo nebiyullaahi nuux iyo luudba waa tii la yidhi kaanataa taxta labadooda xaas kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa ayaga nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luud naagahoodu inay gaalo ahaayeen waa ogaayeen khiyaanada marka diintii baynan ku raacin iyagana marka waqtigooda haweeney sidaas gaal ah in la guursado xaaraan kama ahayn laakiin innaga yacni say ku dhacee nebigu inay yacni ou ammaano caaisho dadka yaad ugu jeceshahay la yidhaahdo oo iyadii ou yacni haweenka yaad ugu jeceshahay caaisho uu yidhaahdo siday ku suurageli qur-aankii haddana in lagu beri yeelo fii suurati nuurna waa ugu tegi doonaa ilaahay halkaasuu ku beri yeelay caaisha radia allahu canha marka gogasha nebiga in lagu tilmaamo nifaaq nebigiina ma fahamsana la yidhaahdo taa lafteeda foolxuma waayo ninka maanta jooga haddii la yidhaha adiga xaaskaaga ma taqaanid waxay tahay waa iska waa iska ag fadhisaa un war hayacaynin ou ku dhahayaa siday tan cay nebiga ugu noqonaynin salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ee khaadimkii nebiga anas bnu malik toban sano inuu u khidmeeyo haddana uu yahay gaal nebiguna ounan ogeyn maxay tahay waxaas nacam intaas in nebiga la gaarsiiyo qaflada intaa nebiga loo nisbeynayo maxay tahayna kuwaasi marka diin ma aaminsana rasuul iyo midna ma aaminsana iyo yacni asxaabtana jaranjaray ka dhiganayaan alimaamu malik radi raximahu llah ayaa shiicada wuxuu ka yidhi qoom waxa waayuu yidhi rabo inay nebi saaxiba hada alqabri oo nebi moxameda inay caayaan ayay rabaan meelay usoo maraanay raadinayaan waxay usoo marayaan marka asxaabtiisa haddii asxaabtiisii xaaskiisii kii u khidmeynayay kulligood dad dibindaabiyo badan waayo haddii la yidhaah de waxa khiyaanada badan maxaa kusoo aadiyey nebi moxamed sala alla ly slam isagii sow markaa shaki mowdic tuhmo sowma gelaysa marka intaasna waa inta ay rabaan shayaadiintaasna marka sida iyaga loo yaqaano unbaa markaa dee kuwa munaafiqiintiina saan arkayna marka qur-aanku sidaas ayuu tilmaama aayadaha soo socdaan ku arkayna inahum iyagu lan yaduru llaaha alla dhibi maayaan shay-an waxba ku dhibi maayaan yuriidu llaahu shay-an waxba ku dhibi maayaan alla yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa anlaa yajcala lahum inuunan u yeelin xadan wax dheef ah fi laakhirati aakhirada dhexdeeda walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan ina aladiina kuwa ishtarow iibsaday alkufra gaalnimadii soo iibsaday biliimaani ku iibsaday iimaanka ku iibsaday iimaankay bixiyeen gaalnimay soo iibsadeen aayaddan maxay caddaynay inay munaafiqiin yihiin waxa laga hadlayo waayo markii hore iimaanay sheegteen way rumeeyeen iimaankii bay iska bixiyeen gaalnimay soo iibsadeen bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira qof walbana wuxuu yahay isaga waa is ogyihiin waxaan shaki iiga jirin kuwa sidaas ah inay waxay yihiin is og yihiin meesha laga soo diray waxay qaataan dullinimada haysato diinkii inay gateen waa is og yihiin qof aan is ogeyn waxa uu yahay ma jiro bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira marka dadka yaynan sirin kuwa kufriga iimaanka ku iibsaday lan yadurullaha alla dhibi maayaan shayan waxba ku dhibi maayaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinaya marka lan yadurullahda labada aayad ku jirto qiila waxaa la yidhi almanfiyu hunaa dararun khaas dhib gaar aha laga wadaayo wa huwa ibdaalu lislaam yacni islaamkii dhibi maayaan lan yadurullaha shayan ilaahay waxba u dhibi maayaan yacni diintii alle ma baabi'inayaan way macnaha ayb wahuwa ibdaalu lislaami wa keyduhu iyo islaamka inay shir qoolaan ma gaarayaan xataa yadmaxalla ilaa islaamku ou baaba-o ma dhacaysa sidaas fa haadaa lan yaqaca abadan weligii ma dhacayo bal amruhum yadmaxilu iyagaa arrinkooda ou baaba-ayaa wayacluu amruka calayhim nebi moxamedow arrinkaaguna waa saro marayaa kaaga unbaa saro marayo abuu xayaan baxrulmuxiidka sidaasuu ku yiri marka ilaahay ma dhibayaan diinta alle ma baabi'i karaan kuwaas si kastay isku bahaystaan gaalada iyo munaafiqiinta diinka alle mabaa ma baabi'in karaan walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim walaa yaxsabanna yaynan malaynin oo malaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey annamaa numlii ana imlaa'anaa korashadeenna lahum iyaga aan u koranayno oon u suganayno khayrun inay khayr badan tahay lianfusihim naftooda tu u khayr badan inay tahay sidaa yaynan marnaba malaynin inamaa wax kale maahne numlii lahum waa u suganaynaayo waa u koranaynaa waan deynaynaa adduunyadaan muddo u deynaynaa liyasdaaduu say u kororsadaan ihman dembi yacnii caaqibadooda si ay u noqoto inay dembi kororsadaan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun daraabo oo ihaanaysto xarafkan marka quraa'da badanaa walaa yaxsabanay akhriyeen xamse keliya wuxuu akhriyay walaa taxsabanna marka haddii walaa yaxsabanna la akhriyo annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim jumladaas ayaa waxay dhacaysaa tasuddu masadda mafcuuley xasiba xasiba labadeeda mafcuul jumladaasaa dabooleysa walaa aladiina kafaruu aladiinana waxay noqonaysaa faacil yaxsabu yaxsabanna marka walaa yaxsabana aladiina kafaruu ana imlaa'anaa lahum khayru lianfusihim taas jumlada anadaas iyo waxa ka dambeeyaa yaxsabanada labadeeda mafcuul dabooleyso maadana markaa maxaan ka dhignay masderiyan ka dhignay ana imlaa'anaa waxaa kaloo maada ku bannaan mawsuula in laga dhigo oo maxay tahay marka ana aladii kii numlii lahum aan ay u suganayna iyaga khayrun inuu u khayr badan yahay lianfusihim nafahooda inuu khayr u yahay sidaa yaynan u malaynin ayb marka maada ama mawsuulo ka dhig ama masderiye ka dhig labada waa isaga bannaan tahay kaafa zaa-ida in laga dhigo kaafadii tii ahayd oo annada camalka ka xiraysay waa laga fiican yahay ayb qiraa'ada marka xamzana walaa taxsabana haddii la akriyo walaa taxsabana aladiina kafaruu taxsabana faacilkeeda ama nebigow noqonaa ama qofka lala hadlaayo aladiina kafaruuna waa mafcuulkii marka koowaad ayay ayuu noqonaa annamaa numlii lahumna markaa ama bedelu ijtimaal in laga dhigo aladiina kafaruuda laga bedelo markaana ou noqdo marka kaas iyo marka wixii laga bedelay labadii mafcuul booskood iyagu inay iska buuxiyaan sidaana marka waa loo tawjiihiyaa xagga rasmiga aayaddan masaaxifta waxaa lagu dhigay ana maa ana iyo maa isku darsan ayaa laga dhigay ana iyo maa lama kala gooynin qaacidada imlaaga caadiga ana in la kala gooyo iyay ahaa lahayd waayo maadan waa xaraf kelme xaraf gaar oo yani waan ujeedaa ism kelmad gaar oo mo ism gaar oo mawsuul haddii laga dhigo ama haddii laga dhigo masder waa xaraf annada iyo maada in la kala jaro ayaa habka dhigaalka carabigu sidaas waa laakiin musxafu almusxaf almusxafu limaam musxafkii cuhmaan iyo saxaabada ay qoreen waa laysku daray annada iyo maada marka qur-aan marka la qoraayo waa laysku daraa anna maa ma la kala gooyinayo waa laysku daraa waxayna ka mid tahay de meelaha musxafka habka loo qoray rasmiga cilmi gaara waa cilmu rasmiga la yiraahdaa mararka qaar wuxuu ka leexanaa qaabka carabiga imlaagiisa loo qoro waa ka leexanaa waa in lala leexdaa oo sida musxafka saxaabada u qora in loo qoraa haddii kale musxaf ma noqonayo aan sidaa loo qorin ibnu khalduun iyaa wuxuu isku dayey inuu waxoogaa wax ka sheego saxaabada imlaagooda iyo waxyaabahaas iyo habqoraalkooda aad baana loogu naqdiyey meeshaas nacam culimada ay ugu naqdiyeen sidaan marka musxaf unbaa loo qoraa weligeed nacam walaa yaxsabana yaynan u malaynin oo u malaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey anamaa numlii ana imlaa'anaa korashadeenna sugideenna yacnii aan u suganayno lahum iyaga aan u suganayno oo aanan ciqaabka ku dedejinaynin oo ay iska noolaanayaan yaanay u malaynin khayrun lianfusihim naftooda inuu u kheyr leeyahay inamaa numlii waanu u koranaynaa lahum iyagaan u suganaynaa liyasdaaduu ihman dembi inay kororsadaan yani caaqibadooda cumrigooda mar allaale markaan dheereynaba dembi unbay sii kororsanayaan waay macnuhu laamulcaaqiba unbaa layska laga dhigaa laamka walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaaneeyo oo daraabo ayaa iyaga u sugnaaday ma kana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh maa kaana allahu alla ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta inuu ka tegaayo calaa maa inuu uga tegayo kii korkiisa antum idinku calayhi maaga korkiisa aada tihiin yani sida aada hadda tihiin shayga aada ku taagan tihiin oo iimaankiinaan oo aada isugu dhex jirtaan mu'min iyo munaafiq sidaa inuu idinkaga tegayo alla sidaa mid yeelaya maahanoo saa idinkaga tegi maayo xataa yamiiza ilaa uu kala sooco alkhabiida midka xun mina dayibi ka wanaagsan uu ka sooco wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudlicakum inuu idin daalacsiinayo u idin tusayo cala algaybi qeybka korkiisa waxa maqan ee dadka quluubtooda ku jiro alla ma uunan ahaanin mid idin tusayo walaakina allaha allase yajtabii waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa xaggooda man ayuu dooranayaa yashaa-u uu doonayo markaasuu u sheegayaa wixii qeybka ahaa fa aaminuu billaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu a alla ka cabsataan falakum waxaa idiin sugnaadood leedihiin ajrun ajri ajriga oo cadiimun weynin badan aayaddanna rabbi wuxuu tilmaamayaa dagaalkan uxud guuldarrada inay idiin timaado waa miduu alla idinku kala soocayo wuxuu idin barayaa munaafiqiinta iyo mu'miniinta kuwa iimaankoodu dhabta yahay iyo kuwa munaafiqiinta la idinku baraa ee ilaahay subxaanahu watacaala idinkoo iska sidan iskugu dhex jiro alla ma ahan mid dadka quluubtooda idin daalacsiinayo idin tusaayo dadka quluubtooda ilaahay unbaa og laakiin alla marku rabo inuu wax idin tuso muxuu idinku tusayaa dhacdada dhacdaa dhacayso ibtilo iyo imtixaan baa imaanayo mu'min iyo munaafiqa ku kala caddaanayo marka idinka habkaasaan wax idiin tusaynaaye laakiin dadka quluubtiisa inaad fiirsataan oo aada daalacataan sidaa ilaahay qeybka idinku tusi maayo nebigiisu laakiin ilaahay qeybka waa u muujinayaa wuxuu doono uga muujina caalimu lgeybi falaa yudhiru calaa geybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin maa kaana allaahu alla ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tegaya alle calaa maa kii kii korkiisa mid uga tegaya maahan antum idinku calayhi maaga korkiisaba aad tihiin oo waa maxay kaas min iltibaasi lmu'mini bilmunaafiq mu'min inuu munaafiq ku dheeh galo sidaas mid alla idinkaga tegaya maaha waa la kala saarayaa mu'min iyo munaafiq duulkan marka dhahaayo nebigu markuu dhimanayay lamaba aqoonin munaafiqiin iyo mu'miniin lama kala aqoonin asxaabtaan axaadiidta warinaysana inay munaafiqiin yihiin ma la oga duulkan dhahaya aayaddan ayaa haysata marka ilaahay baaba wuxuu leeyahay sidaa ilaahay idinkaga tegi maayo waa laydinkala saarayaa mu'minkana waa garanaysaan munaafiqana waa garanaysaan laakiin maxaa ku garanaysaan calaamaad nacam waxaad ku garanaysaan arrintan uxud oo kale oo dhacday ayaad ku garanaysaan laakiin midda aydnan ogaan karin waa maxay iyadoon ibtilaa iyo ikhtibaar imaanin qalbigiisa inaad gashaan adinka taa ilaahay idin siin maayo nacam marka marka laleeyahay laa taclamuhum naxnu naclamuhum sidaas waay nacam weliba ilaahay nebigiisa waaba ogeysiiyey markii dambe nacam waa la ogeysiiyey nacam aayaddaanna waa laga fahmaa in la ogeysiiyey ayb xataa intii ilaa an yamiiza ilaa au sooco alle alkhabiida shayga yacni waxa kan xun min aayibi kan wanaagsan uu ka sooco waa la idinkala saari wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudlicakum mid idin tusayo oo idin daalacsiinayo cala algeybi qeybka korkiisa mid idin dul joojinayo oo idin tusayo alla ma ahaanin aayaddan marka ibnu jariir wuxuu leeyahay wamaa kaana allaahu liyudlicakum ilaahay ma ahan mid idin tusayo calaa damaa'iri quluubi cibaadihi addoommada quluubtooda wax ku hoos duugan ayb fatacrifuu aada garataan marka almu'mina minhum min almunaafiqi walkaafiri aada ka garataan walaakinahu laakiinse yumayizu baynahum ilaahay waa kala soocayaa munaafiqa iyo mu'minka bilmixani waalibtilaa wuxuuna ku kala soocayaa mixnada iyo imtixaanka kamaa mayaza baynahum siduu alla ugu kala soocaya bilba'saa'i dhibaatada yowma uxudin maalintii uxud wa jihaadi caduwihi cadowgiisa la dagaalkiisa suu ugu kala soocayo iyo wamaa ashbaha daalika wixii shabaho oo min sunuufi lmixani imtixaanada noocyadeeda ka mid ah xataa tacrifuu ilaa aada garataan mu'minahum dadka mu'minkooda min kaafirihim wa munaafiqihim aada ka garataan soo ma arkaysa marka mumin iyo munaafiq in la kala garanayo nacam dagaalkii uxudaa dhacay mixnadii waa timid munaafiq mu'min waa la kala gartay nacam maxay tahay marka waxbaa isku qasan kuwa sidaa dhahaya waxbaa qasan iyagiiba ma qasna calaamadoodaa la fahmay nacam iyadoo ilaahay waxii soo degaya siday wax u qasnaanayaan marka nacam haddoo uunan waxii soo degaynin ba iyaga kuwan saan u hadlaya calaamaadkooda marka waxyiga loo bandhigo la fahmayo ayb hayra anahu jala wacaza buu yihi laakiin ilaahay yajtabii min rusulihi rusushiisa wuxuu ka dooranayaa man yashaau markaa muxuu doo fayastafiihi waa dooranayaa fayudlichu wuxuu daalacsiinayaa ou tusayaa calaa bacdi maa fii damaa'iri bacdihim waxaa dadka qaarkood quluubtooda ku jiro daalacsiinayaa muxuu laakiin ku daalacsiinayaana biwaxyihi waxyigiisa waa u waxyoonayaa daalika uu u waxyoonaya ileyhi xaggiisa iyo wa risaalatihi hadal layska yidhina ma ahanoo caalimu lgeybi falaa yudhiru calaa geybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin ayaa u daliila walaakina allaha alla yajtabii waa xulanayaa waa dooranayaa min rusulihi rusushiisa xaggooda man ayuu xulanayaa yashaa-u uu doonayo fa aaminuu haddaba rumeeya billaahi alle warusulihi rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu aa ilaahay ka cabsataan falakum waxaad leedihiin ajrun ajri ajriga oo cadiimun weynin badan walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih markii laga soo sheekeeyey dadka nafta ku bakaylo oo nebiga ilaahay iyo isagoo cadowgii alla la dagaal gelaya nebigii iyaga marka yacnii nebigii garabkiisii ka baxayo oo aan taageero siinaynin oo naftooda kala bakaylayo kuwaa markii laga soo hadlay ayaa haddana maalka dadka ku bakaylaya laga hadlayaa ilaa diinku nafna in lagu bixiyo maalna in lagu bixiyo rabaa walaa yaxsabanna yaynan u malaynin oo u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakaylayo bimaa kii aataahum ullahu alla uu siiyey min fadlihi ilaahay fadligiisa xaal uu ka ahaaday ama uu ka mid yahay kaasi huwa yaanay u malaynin bukligaasi khayran ku khayr u ah lahum iyaga khayr mid u ah oo sidaa inay u khayr badan tahay yaynan u malaynin bal ee huwa bukligaasi sharun shar waayo lahum iyagu shar u yahay sayuطawaquuna waa la duuduubi doonaa maa ayaa lagu duuduubi doonaa bakiiluu ay ku bakayleen bihi maagaba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walilaahi alla unbuu u sugnaaday miiraahu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda iyo waalardi dhulka dhaxalkiisa alla unbaa ayuu u sugnaaday wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun midkii gun og waayo hoostooda hoose kii og waayo alle walaa yaxsabanna yaynan u malaynin oo u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylayaan bimaa biladii kii aataahum llahu alla ou ula yimid ou siiyey min fadlihi ilaahay fadligiisa xaal ou ka mid yahayna kaas yaanay u malaynin huwa huwadan oo damiiru fasliga waxaa la yidhi iyadaa waxay tahay waxaa loo celinaa ayilbukla waana mafcuulkii koowaad khayranna mafcuulkii labaad waay sidaas waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi khayranta hay waxaa kaloo la yidhi bukli lasoo qadarayo ayaa ah mafcuul koowaad khayranna mafcuulka labaad waay huwadana marka damiirulfasli cimaad bay iska noqone laa maxala lahu min alicraab walaa yaxsabanna marka wuxuu noqonaa tarkiibku sidaan walaa yaxsabanna yownan u malaynin aladiina kuwa yabkhaluuna ku bakhaylayaan bimaa biladii kii aataahum llahu alla uu siiyey min fadlihi ilaahay fadligiisana xaal uu ka mid yahay kuwaas yaynan u malaynin albukla ay buklahum iyaga bukligooda yaynan u malaynin huwa isaga khayran yaynan u malaynin ku khayr badan lahum iyaga u khayr badan marka huwada waa damiiru fasli iska ah waaye maadaama jumlo dheer ay soo kala dhex gashay oo siladii xoogaa ay dheeraatay aladiina markii la yidhi yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlihi maadaama ay dheeraatay baa damiir fasli lala yimid mafcuulka koowaadna marka wuxuu noqonayaa ay buklahum bukligooda ay bakhaylayaan yaynan u malaynin khayran lahum inuu u khayr yahay bal ee huwa bukligu sharun shar weeyaan lahum iyagou shar u yahay sayutawaquuna waa lagu duuduubi doonaa maa kii bakhiluu bihi ay ku bakhayleen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xadiid baa marka wuxuu leeyahay man aataahu llahu maalan xadiid abi hurayra waayo saxeynka ku sugan man aataahu llahu maalan yani bukhaari ku sugan man aataahu llahu qofkau alla siiyey maalan maal falam yu-addi zakaatahu zakadiisa aan gudanin muhila lahu maaluhu maalkiisa waxaa looga soo dhigaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shujaacan aqraca mas sunta intay ka badatay timihii ka xeermay lahu zabiibataani oo markaa yacnii leh markaa yacni ubur sii daynaya labadiisa dhinac labadiisa qowlalood yudawiquhu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa duuduubayaa oo waa ku duuduubmayaa macnaha huma ya'khudu bilihzimatayhi wuxuu ka qabanayaa marka labadiisa lafdaan labadiisaas yacnii gees ayuu ka qabanayaa oo qowlaladau ka qab ayuu ka qabanaya yacnii shidqeyhi labadiisa dhinac oo wejigiisa labadiisa dhinac ayuu ka qabsanayaa huma yaquulu wuxuu dhahayaa ana maaluka anu maalkaagaan ahay ana kanzuka kaydkaagii baan dhahay uma talaa wuxuu akriyay walaa yaxsabana aladiina yabkhaluun aayaddii marka xadiidku waa isfasirayaan walilaahi alla unba u sugnaaday miiraahu samaawaati miiraas asalkiisa miwraas ayuu ahaa maadaama waaw reeban ay ka hormartay xaraf maksuura uu ka hormaray waawdii baa marka ya loo gediyey miiraas bay noqotay marka walilaahi allahum baa iskale u sugnaaday miiraahu samaawaati samaawaat dhaxalkooda iyo walardi dhulka yacnii wixii awal dad ayna lahaynna de awalba alla asaa lahaa wixii ay dad sheegan jireenoo ou asagu milki siiyeyna ayagu waa ka tegayaan allay u harayaan waay macnaha ayb walilaahi allahum baa u sugnaaday miiraahu samaawaati iyo walardi wallaahu alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii ark yacnii hoos u og waay laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiir laqad lawallaahi qad xaqiiqehe samica allaahu ilaahay waa maqlay qowla aladiina kuwii warkoodiibuu alla maqlay qaaluu yidhi ina allaha alleh faqiirun waayo midaan waxba haysaninoo faqiir ah wanaxnu anaguna aqniyaau baan nahay kuwo wax haysto hodan ah sanaktubu waan qori doonaa maa qaaluu waxay yidhaahdeen iyo wa qatlahum dilkooda alambiyaaa ay dilayeen ayaan ay dileenaan qoraynaa bigayri xaqin xaqla-aan ay ku dilay ay ku dileen dilkooda ambiyada xaqla-aan ay dilayeen wanaquulu waxaan dhihi doo waxaan le waxaan dhahaynaa duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi cadaabkii wax gubayay dhadhamiya oo min idaafati sifati ilaa mawsuufiha min idaafati almawsuufi ilaa sifatihi ayb hadalkan marka waxaa laga wariyey cikrimo iyo sudi iyo muqaatil iyo maxamed ibn isxaaq waxay leeyihiin hadalkan abu bakar radi nabiga sala allahu alayh abu yani abu bakar ayaa wuxuu aaday beytulmidraaska yahuudda markaasay waxay yidhaahdeen aayaddii marka in tuqridu llaha qardan xasanan iyo aayada noocaas oo kale ku jees-jeesay marka nin finxaas la yidhaah ama dadkii meesha joogay yahuudda ahaabaa finxaas baa abubakar wuxuu ku yidhi war finxaasow ilaahay ka cabso islaam allaan ku dhaartaye waa og tahay moxamed inuu rasuul alle yahay xaqna uu la yimid kitaabkaaga towreedna inuu ku yaallo waa og tahay ilaahay rumey maalkaagaanna ilaahay amaahi si wajar badan uu kuu siiyo markaasuu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin tazcumu ana rabbanaa yastaqridu amwaalana wamaa yastaqridu ila alfaqiiru min alghaniy d waxaa tilmaamay buu yihi rabbi wax amaahi baad leedahay amaahna waxaa qaata qof faqiir ah qof hani ah buuna wax ka qaataa marka anaa hani ah ilaahayna waa faqiiruu yidhi marka finxaas isagay marka aayadda ka warrameen hadalkoodan marka saddex ixtimaal ayuu noqon karaa imaa inay diinta jees-jees ay ku jees-jeesayaan inay ka dhiganayaan koo imaa calaa sabiili اljadal wاlilzaam ama dood oy leeyihiin diintiina saasaa ku taallo ilaahay hadduu amaahna waxaa dalbada qof faqiira calaa qowlikum marka diintiina waa baatil waayo ilaahay baa wax amaahanaayo ayaa ku taallo waana faqiiraana ka dhalanayso sidaa inay u wadaan ayb iyo imaa calaa sabiili اlictiqaad ama waaba inay ictiqaadsan yihiin inay ictiqaadsan yihiinna waa suuragalo sababto a yahuudda ilaahay inay nuqsaamiyaan waa sifaadkiisa ay yacnii naqsi ilaahay ay ku sifeeyaan waa lagu yaqaanayo waqaalat ilyahuudu yadullaahi maqluula waa kuwii dhihi jiray saddexda miday ahaataba khayr nimankan kama socdo afkooda laqad la wallaahi qad xaqiiqe samica allaahu ilaahay wou maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi in allaha alla faqiirun waayo wanaxnu anaguna aqniyaau baan nahay sanaktubu waan qori doonaa maa wixii qaaluu ay yidhaahdeen iyo wa qatlahumna waan qori doonaa dilistooda alambiyaaa ay dilayeen bigayri xaqin xaq la-aan ile aabbayaalkooda ambiyada dilay kuwii madiino joogay ayaguna waa qirs waa rabeen waa ku rabeen sidaas amaba nebiga inay dilaanay ba isku dayeen waa kuwii isku dayeen wanaquulu waxaan dhihi waxaan leenahay duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi cadaabka wax gubaya dhadhamiya marka diinta in lagu jees-jeesana waa gaalnimo in qalooc laga raadiyana waa gaalnimo iyadana waayo wuxuu leeyay diintiina saasaa ku jirto hadday saas ku jirtana saasaa ka imaanayso hadday saas jirtana waaba baatil yani diinkii ilaahay soo dejiyey ma jira waayo macnaheedu warkaasna marka hadday dood ka tahayna waa kufri hadday ka tahay ictiqaadna waa kufri haddii ay ka tahay marka warkoodaas istihzaana waa kufri saddexda jeerba waa gaalnimo dalika kaagaasi mustaxaqun mid la mutaysanayo waay oo cadaabkaa yahuuddu kuwa mutaysanayo waay bimaa qadamad bisababi maa kii sababkii bay ku mutaysanayaan qadamad ay hormarisay aydiikum gacmihiinu ay hormariyeen ayaa la leeyahay dalika kaagaasi mustaxaqun midaad la mutaysanayo mutaysanaysaan waay bimaa qadamad bisababi maa kii sababkii qadamad ay hormarsatay aydiikum gacmihiina ay hormarisay wa ana allaaha wa biana allaaha alleh laysa inuunan ahayn alleh bidallaamin ku dulminaya lilcabiidi addoommada ilaahay mid addoommada dulminaya inuunan ahayn darteed ayaad ku mutaysanaysaan kelmadda yacni abaalmarinteeda aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna aladiina kuwii laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ilaahay wuxuu maqlay kuwii yidhi aladiina kuwii qowlkoodu alla maqlay qaaluu yidhi in allaha alleh cahida ilaynaa cahida uu nala ballamay ilaynaa xaggeenna ayuu la ballamay oo waa nala dardaarmay anlaa nu'mina inaanaan rumaynin buu nagula dardaarmay lirasuulin rasuul inaanaan u rumaynin xataa intii ya'tiyanaa ou noola imaanayo biqurbaanin qurbaan wax sadaqo shay qurbaanoo alla loogu dhowaado qurbaanka oo ta'kuluhu ay cunayso annaaru dabka uu cunayo ayb qul waxaa tiraa qad xaqiiqe ahee jaa-akum waxaa idiin timid rusulun rusul min qablii rususha oo min qablii aniga hortay ahayd bilbayinaati xujooyinkii cadcadaabay idinla imaadeen iyo wabiladii kiibay idinla imaadeen qultum aad tiraahdeenoo qurbaanka ah falima maxaybaad qataltumuuhum aa u disheen in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay ad baa loola doodaa marka yahuuddii marka waxay yidhaahdeen innaga allah nala dardaarmay waxaananu lagula dardaarmay qof inaanan u rumaynin nebi ilaa qurbaan intuu sameeyo xoolo qalo xoolaha markii la qalo dab iyo intay dab inuu yimaado oo xoolahaas cuno u qaato waagii hore marka calaamad bay ahaan jirta shayga qurbaanka in la aqbalay waxaa lagu aqoon jiray sadaqada iyo qurbaanka waxyaabaha alla loogu dhowaado in la aqbalo iyo in kale iyo qhanaa-imta xataa dab ayaa u imaan jiray xagga kore uga imaan jiray wixiibuu qaadan jiray marka jeer aada mucjisadaa la timaado inaa axadka uu la yimaado inaanan u rumaynin baabano lagula ballamay dheheen waa la idinkula ballamay iyo la idinkulama ballamin maba la dhihinba marka waxaa la yidhi war hadday saa tahay rusul aniga iga horreysaa jirtay ayuu nebigu leeyahay waxaan aada sheegaysaanay idinla imaadeen waana disheen maxaa u disheen ile waa rumaysanahay iyo waa dilayaa labay kala tahay soo maa dilkoodu wuxuu tusaa inaynan rumaysnayn marka idinku madax adeyg unbaad ku jirtaane wax aada rumaynaysaan male way macnaha ayb daliilkooda marka la fiiriyana wuxuu ka dhigan yahay annaga halkaan nooc oo mucjizo ah qofkii noola imaadaan rumaynaynaa waay arrintana mucjizada arrinta ku saabsanna nebi walbaa mucjizada la siinayo ama rasuul walbaa waa mid u munaasab ah dadka markaas joogo ee hal mucjizo un inay weligeed socoto maba ahanba sunnadii ilaahay walidaalika nebiyullaahi muusa waqtigiisa sixirkaa aada u badnaa cilmi iyo wax laysku ixtiraamo ahaa jiray walidaalika waa kii marka nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam sixirkoodii baabi-iyey oo saxaradii marka ay garteen wixii nebiyullaahi muusa ou la yimid wax ka weyn waxoodu inay tahay waqtigii nebiyullaahi ciisana waxaa la yihi dadka dadka dhakhtarnimada iyo daaweynta iyo ayaa aada dadku isku qiimey jireen nebiyullaahi ciisa marka waxaa lala mucjizo looga dhigay bariska inuu daaweeyo waxyaabaha ay dadka indhala-aanta ku dhasho inuu intuu wejiga ka masaxo indhihii usoo baxaan oo ay dhaqaatiirtii beriga ay awoodi waayeen ayaa isaga marka la siiyey waqtigii nebigeennana fasaaxada iyo luqada carabiga waxay ahayd wax aada u badan markaasaa qur-aan baa la siiyey marka fasaaxadiisa aan la gaari karin marka mucjizadu dadka maslaxadooda isay wax u fahmaanay u khuduucaysaaye hal nooc inaad ku dhegtaan xaq uma lihidin kaba soo qaad inay hal nooc aa ku dhegteen kuwii la yimid maxaad u disheen marka aada u layseen saasaa marka lagula dooday qul aqi qul dheh qad xaqiiqe ah jaa-akum waxaa idin yimid rusulun rusul rususha oo min qablii aniga hortay idiin timid bilbayinaati xujooyin cadcadna idinla timid iyo wabiladii kii qultum aad tiraahdeenba idinla timid falima maxaybaad qataltumuuhum aada u disheen in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqad xaqiiqe ahee kudiba waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey rususha oo min qablika adiga hortaa ah jaa-uu rususha waxay la yimaadeen bilbayinaati xujooyin cadcad wazuburi kutub qoran ayay la imaadeen iyo walkitaabi kitaabkii axkaamtooda ku taalay towraad ama injiil waayee kitaabkii day almuniiri wax iftiiminayay la imaadeen marka haddii adi lagu beeniyey rusul ayaa hortaa la beeniyey sidaa marka ku sabar waay waa tasliya kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geeritii dhadhaminaysa waay wainamaa tuwafawna waa la idiin oofinayaa ujuurakum ajaryaalkiinaa la idiin dhammaystirayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha faman qofkii zuxzixa laga dheereeyo laga fogeeyo cani nnaari naarta xaggeeda laga fogeeyo wa udkhila la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad xaqiiqeehe faaza waa liibaanay kaas dadkii dhintay ee marka dee wuxuu maadaama dad badan toddobaatan ay dhinteen nebiga waa la sabarsiinayaa waa la dhima jiray nafta hadda noolna waa dhimanaysaa midaas wax fiicanayba ku dhimatay ayaa al ayuu leeyahay wamalxayaatu noloshii ma ahna adunyaa dhoweyd ilaa mataacu lguruuri kada kadada ama kadinta weelasheeda mataac alaabta guryaha la dhigto waayo oo saxanka iyo baaquliga iyo athaathulbeyt alaabtaasna marka ayaan markay joogaanba waa duugoobaan soo maha ayaan markay joogaan waa baaba-ayaan adduunya waa un intaas markay ayaan joogto waa iska zuulay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi